إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah dowladda federaalka ayaa laba qof oo shacaba ku dishay magaalooyinka muqdisho iyo dhuusamareeb ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weeraro ay ka geysteen jubbada hoose iyo shabeellada hoose ku beegsaday ciidamada kenya iyo kuwa dowladda federaalka qaar ka mid a ehelada dadkii oo maraykanku ku duqeeyey shabeellada hoose ayaa dareenkooda ka dhiibtay weerarkii weynaa ee laamo waxaa isi soo taraya ciidamada ka soo goosanaya jubbaland ee isku soo dhiibaya xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyadoo laba askari lagu soo bandhigay magaalada jilib madaxweynaha dowladda federaalka ayaa ubax qoyan dul dhigay xabaalwadareedyo ku yaalla etoobiya oo ay ku aasan yihiin ciidankii xabashida ee lagu dilay dagaalkii ay la galeen soomaaliya kunsagaalboqoltoddobaataniyo-toddobadii munaasabad lagu soo xerayay fatrada labaad macadka tawxiid ayaa lagu qabtay walaayada jubbooyinka halkaas oo laga sameeyey bandhig aqooneed xiise badan diinta islaamka ah ayaa noqotay diinta ugu faafida badan dalka ingiriiska waa sagaal iyo tobanka bisha jamaadul awal sannadka kun afar boqol afartan iyo kowda ku soo dhowaada warkii oo dhammaystiran dowladda federaalka ayaa laba qof oo shacaba ku dishay magaalooyinka muqdisho iyo dhuusamareeb sida warbixinta warkan uu ku eegayo waryaheenna axmed goodax askarta dowladda federaalka ayaa waxa ay saacadihii lasoo dhaafay dilal kala duwan ka geysteen magaalada muqdisho iyo magaalada dhuusamareeb ee bartamaha dalka soomaaliya dilka koowaad ayaa waxa uu ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaan kasoo horjeedka xarunta maamulka gobolka banaadir ee dowladda federaalka waxaana dilka geystay askari ka tirsan ciidamada dowladda askariga dilka geystay ayaa si bareer ah u dilay wiilyar oo da-diisa lagu qiyaasay toban sano jir askariga dilka geystay ayaa marmarsiiyo ka dhigtay in wiilka yar ee uu dilay uu ka dafay moobeelkiisa sidaasna uu ku dilay geesta kale magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud waxa uu askari ka tirsan isla dowladda federaalka gudaha degmadaas si bareer ah ugu dilay nin oday waalida ahaa oo lagu magacaabi jiray cabdiraxmaan maxamuud dilalkan ka kala dhacay magaalada muqdisho iyo degmada dhuusamareeb ayaa ku soo aadaya xilli ay sii badanayaan dilalka dadka rayidka ah ay u geysanayaan ciidamada dowladda federaalka isbuucyo uun ka hor ayay ahayd markii sidan oo kale askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka uu si bareerah dil ugu geystay wiilka yaraadada qaangaarnimada xilli uu kubad ciyaarayey ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weeraro ay ka geysteen jubbada hoose iyo shabeellada hoose ku beegsaday ciidamada kenya iyo kuwa dowladda federaalka sida warkan uu ku eegayo waryaheenna cali aadan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay weeraradan fuliyeen habeenkii xalay iyadoo shabeellaha hoose laba meel oo ka mid ah lagu beegsaday ciidamada dowladda federaalka goobta ugu horreysa ee la weeraray waa isbaaro ciidamada dowladda federaalka u teelay lafoole halkaas oo lacaga looga qaadi jiray dadka iyo gaadiidka muddo ayuu weerarka socday ilaa ugu dambeyntii ay ka cararaan ciidamada dowladda federaalka waxaa lagu waramayaa inuu jiro khasaare inkastoo tirada rasmiga ah aanan helin sidoo kale ciidamada mujaahidiinta ayaa xalay weerar qarax ah ku beegsaday goob isku imaatan u ahayd ciidamada dowladda federaalk oo ku taala degmada afgooye inta la xaqiijiyey waxaa ku dhintay hal askari kuwo kalena waa ay ku dhaawacmeen dhanka kale waxaa xalay weerar culus lagu qaaday ciidamada kenya ee haysta deegaanka qooqaanay oo ka tirsan jubbada hoose wararka naga soo gaaraya ayaa sheegaya in kenyaatiga uu weerarku ku socday in muddo ah lamana oga khasaaraha rasmiga ah ee weerarkan qaar ka mid a eheladii dadkii oo maraykanku ku duqeeyey shabeellada hoose ayaa dareenkooda ka dhiibtay weerarkii weynaa ee laamo warbixinta warkan waxaa noo haya waryaheen abuubakar ibraahim geedi waaradii khasaaraha badan dhaliyey ee belidoogle iyo laamo waxaa dadkii sida gaarka ugu farxay ka mid ah qoysas uu maraykanku dad eheladooda ah ku dilay duqayn uu ka geystay deegaanka kunya barow kani waa wiil kuraya oo toddobaadyo ka hor diyaaradaha maraykanku ku duqeeyeen deegaanka aabihii oo ganacsado caan ahaa laguna magacaabi jiray kuusow xaaji ugu horee magaceega maxamed kuusow xaaji maxamed maxamed ka waran weerarkii laamu ee lagu laayay ciidamada maraykanka aad iyo aad baa ugu faraxsanahay mujaahidiinta waa u ducaynaynaa guul allah siiyo mujaahidiinta weerarkii ay laamu sii fiican oo maraykanka ugu laayeen maraykanka adinka muxuu idiin geystay maraykanka wuxuu noo geystay aabihii ayuu nagu dilay oo shacab ah ganacsada weyn uu ahaa ayaa dilay haddana waxaan leeyahay maraykanka insha allah waa laidinka aarsin doonaa haddana waxay tan u tahay aarsgoodi aad iyo aad baa ugu faraxsanahay waxaan idin leeyahay gaalada shacab ayaa disheen ciidan ma dilin maraykanka khasaare aad iyo aad u weyn ayaa la geysiyey waanan ku faraxsanahay waan u ducaynaynaa walaalaha mujaahidiinta waxay nooga dhigan waysfi suduura qowmiilmu'miniin ka waran weerarkii dhacay saddex bilood ka hor oo lagu qaaday xerada maraykanka ugu weyn ee soomaaliya belidogle isagana sidee u aragtaa weerarkaas aniga aad iyo aad baa uba- ugu faraxsanahay weerarkaas waxa uu yahay aargud oo maatada la laayay sida amiirka mujaahidiinta uu sheegay maraykanka waxaan idin leeyahay waa jabi doonteen insha allah biidnillahi alkariim ilaahay ha idin jibiyo ilaahay burbur ha idinku rido sidoo kale waxaa dareenkiisa dhiibtay ganacsadaha uu maraykanku dilay walaalkiis bismillaah magacii waxaa la yidhaahaa manuur xaaji maxamed yuusuf manuur ka waran dhacdadii ka dhacday laamow laamow maasha allah laamow maxraki weyn ayaa ka dhacday gaaladii maraykanka ilaahay xamdigiisa wa zilzilu zilzaalan shadiidan ayay ku dhacday ninkaas ilaahay ha burburiyo allah u siyaadiyo ka waran maraykanka maxay idiin geysteen maraykan wax ma noo reebin mid aniga ildhash ayuu aada u dilay alxamdulilah walaalahay meesha galeen ilaahay cajarkooda ha weyneeyo ilaahay jannata firdows abaalkooda allah ka dhigo waa noo aareen waxay nooga dhigeen washfi suduura qoomi muminiin mu'miniinta dhan laabtooda waa ku faraxday dadkii uu maraykanku ku dilay kunya barrow waxaa ka mid ahaa macallin dugsi qur'aan waana tan hooyadii oo lagu magacaabo faadumo sheegow faaduma sheegow maxamed alii dhahaa aniga macallin xuseen oo gaalo disha anigaa dhalay gaalo mareykana dishay usoo iska joogo aa la dilay usagaa ii shagay jira aa loo aaray wiilkayga waa maglay gaalo waa ankaaray ulummadan waa u da-ooyay
ka waran geerida wiilkaaga markii lagu soo sheegay maxaa dareentay xaaladaada caafimaadka sidee noqotay caafimaad horaa u wareersada wiilkayga markii la dilay horaa u wareersada halkaanaa taagnaay markii la dilay waa liiga qarey amakii subax la gaara wiil oo anaga walaalkay ay soo orta loo sheegan waa wareersahaysaa la dheh anagoo wareersan inta taagna iyagu imaada horleen u wareera hadda waa la weeraray waana lagaga aarguday maraykankii beledowle aa lagu dhammeey wiilkayga looga aaray alxamdulilah ilaahan kuma hadlinina magaalada maraykanle waa liiga aarguda wiilkayga garabkeeda halaha galo dunya aakirob garabkeeda halaha gala dadka soomaaliyeed ayaa si diiran u soo dhoweeyey weerarkii laamow oo maraykanka looga dilay toddobiyo toban askari iyo sagaal kenyaati ah oo iyaga la joogay halka looga gubay toddoba diyaaradood iyo shan gaari oo nooca milatariga ah waxaa isi soo taraya ciidamada ka soo goosanaya jubbaland ee isku soo dhiibaya xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyadoo laba askari lagu soo bandhigay magaalada jilib waa kan waryaheenna muudey askartan oo ka soo goosatay maamulka jubbaland markoodii ugu dambaysayna ka howlgalay deegaanka cabdalla biroole ayaa waxaa lagu soo bandhigay magaalada jilib ee wilaayada jubbooyinka waxaa lagu kala magacaabaa abuukar ismaan cali iyo cadow cabdulaahi waxay saxaafadda u sheegeen in ay isku soo dhiibeen maamulka wilaayada ayna ka qoomeynayaan kaasoo mid ahaanshihii ciidanka jubbaland waxaan ka mid ahaa ciidanka axmed madoowe oo in badan aan u shaqaynayay go-aan baana ka gaaray inaanan iska soo tago maxaa yeelay danihii baan gartay awalna waan khaldamay qofka biniaadankan ugu khaldamaa waan khaldamay haddana waxaan diyaar u ahay inaan ummadeeyay soomaaliyeed oo muslimiinta hagiisaan ugu galo gacan furan baa liigu soo dhaweeyey niyad furan ilaah baana ku mahadsan kolley awal boolis baanaa magaaladan iska joogay ilaa iyo laba sanaan waxaan beroole joogay oo lii soo bedelay kolley saddex dagaalmayaan ugu meelahaas waan ka qayb galay bismillaahi anoo aduu abdulaahi ah ciidanka amad madow u shaqeeyay cabdulaahi biroole ku tirsanaay ilaahay soo saaray alxamdulilah waxaan ka raacay biroolan ugu tagay waa gartay anoo dhuhley iska ahaay meeshaan iska jooga marka midaa igu tashkiiliyey anoo dhuhley iska ahaa keliya sidaan ku galay hala dhahday laba beri middo afar maalmood ah yaa hala dhahday waa liigu tutus kadib howlgalkii saasaan ku galay waxaan dareemi jirnay koleyun qof askari ahaynay laakiin hillii lasoo socday hilli kale ma sheegi karnin laakiin unoo iska jirna soo boodanan dheh jirna saaslaan ku kaca jirna duurkaan aa jirna askartan ayaa sidoo kale ka waramay hubkii ay la soo goosteen iyo qaabka ay u yimaadeen ilaahay baana tala saartay mujaahidiinta ay soo dhaweysay gacmo furana liigu soo dhaweeyey niyad furan qalbi furan maasha allah sidaa baan kusoo gaaray jilib waxaan la imid qori boosh shan qasnood ilaa iyo iyo qori baan la imid wallaahi waxaa liii sheekayn jiray khayaali bay ahayd maxaa yeelay nin diinta allah u dagaalamaya iyo nin dastuur iyo calan u dagaalamaya baa kala ahayn laakiin inaan khaldamay oo khalad aan ku dhacay waan gartay alxamdulilah ilaah baa ku mahadsan boqolkii boqol maantana waxaan arkayaa barwaaqo iyo reenreen maxaa yeelay magaaladan aan soo dhexgalay hal qof shakhsi ah qori wato maana arag marka waa nadiif maasha allah ilaah baana ku mahadsamiddaa qaladkay inaan ogaaday markaasaan kasoo baxay marka qofkaana qof soo hogay saasaan kasoo baxnay waana nala soo dhowey eed eed sharaf wanaag aad aada nala soo dhowey jili markaan imaaday baashal nabad barwaaga ugu dambayn ciidamadii ay ka soo tageen ayayna ugu baaqeen in ay ka soo baxaan safka ay ku jiraan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa si joogto ah isugu soo dhiibaa ciidamo ka soo goosanaya dowladda federaalka madaxweynaha dowladda federaalka ah ayaa ubax qoyan duldhigay xabaal wadareedyo ku yaala etoobiya oo ay ku aasan yihiin ciidankii xabashida ee lagu dilay dagaalkii dhex maray soomaaliya iyo etoobiya sanadkii kun sagaal boqol toddobaatan iyo toddobadii muddo dhowr jeer ah ayuu sanadkan madaxweynaha dowladda federaalka u safray dalalka etoobiya iyo eritreya iyadoo mid ka mid a socdaalladiisii uga qayb galay xafladda baaldeg ah oo ay xabashidu lahaayeen cabdi barre oo ka mid a xildhibaanadii hore ayaa sheegay inuu farmaajo halkaasi ka sameeyey ficil taariikh xumo ah kadib markii ubax qoyan duldhigay xabaal wadaareedyadii lagu aasay askartii etoobiya looga laayay dagaalkii ay soomaaliya la galeen kun sagaal boqol toddobaatan iyo toddobadii sawiro muujinaya madaxweynaha oo qushuucsan islamarkaana ubaxyo dul saaraya qubuuraha ayuu kusoo lifaaqay hadalkiisa oo lagu baahiyey baraha internetka waxaana uu warkan soo shaac bixiyey kadib markii ay dowladdu sheegtay in madaxweynuhu sanadkan wax badan qabtay war ilaahay baa idinku dhaarsheeyey madaxweyne qaran soomaaliyeed ah oo taariikhda kow soo maray oo ciidankii amxaaradu seban sebankii dagaalkii ku dhex maray etoobiya iyo soomaaliya addisaba ubax dhigay soo ubax dhigay oo yidhi ciidamadan xaqdaraa lagu laayey maxaad ugu aamusantihiin ma wax laga aamusaa ma waxqabad baa taas ma waxaa waxqabad noqday inuu ka qayb galo xaflad loo samaynayey oo lagu weynayey amxaaradii etoobiya soo martay xilligii abasiniya boqor nagaashe boqor mililiq boqor xayle salaase mingisto xayle maaram soo intaasu soo martay oo soomaaliya ahaa cadowga koowaad oo baabiinayay oo u dambaysay tii lixdan iyo afartii soomaaliya oo jirtay afar sano weerar cer iyo dhowr lagu soo qaaday oo soomaaliya iska difaacday ninka xafladoodii iyo maaragtay weynayntii la weynay inta ka qayb galay halkaa la soo istaagay oo ka khudbeeyey oo yidhi geesiyaal dhinta bay ahaayeen war waxaasaa taagane war halkaasaa wax marhayaane soomaalidu ma ma soomaali dambe u dhalatayba haddii soomaali dambe waxaan ka warqabin jiro dhallinyaro ah oo iska sacabtay ay maanta joogaan aawaye dadkii waddankaan wax ku soo bartay oo canshuurada oo taariikhda haya aawaye aawaye brofesoorintii aawaye muxuu aha ciidamadii soomaaliya jarmadaha aawaye way looga hadlila'yahy way soomaaliya loogu fiirsanaya waddada xun oo lagu wado madaxweyne wuxsuu doon isaga hadla oo hadalku berri ku hadla aan ogeyn oo shalay markuu niyo ka hadlahayey saddex mugsoo ka hadlahayey uu lahaa badda waa laba taabtaan haddana wafti inta diran yidhi soo saxiixa dib ha loo dhigo war dadkii wadaniyiintaha aawaye war soomaalida wadaniyiintaha aawaye war dadkii aqoonyahanka ha aawaye waxaa loo aaminsan horta maxay tahy sidoo kale wuxuu sheegay in farmaajo uu dalka ku soo kordhiyey dhaqamo aan horey uga jiri jirin sida inuu samaystay dad cay ku difaaca oo uu dhaqaalo siiyo iyo inuu waddooyinkii xamar ganjeelooyin ku xirtay waxaa ayaan darro ah ninka maanta villa soomaaliya ka taliya inuu noqday madaxweynihii koowaad oo dhowr arrimood ku sifoogay dhowrka arrimood waa tirinaya waxaa ka mid ah inuu sameeyey waxa la yidhaahdo barnaamij facebook dadka lagu maalgesho oo macnaheedu yahay ciddii waxayga sheegtaa ha la caayo oo dhaqaalo ku baxsha taasna waxqabad baa nin kale waa waxqabad halka hayla soo istaago waxa xamar ka taagan waa ogtihiin hal waddo oo furan ma lahan hal jid oo jid cadoo la mara ma lahan ilaa madaxto sayidka ilaa muxuu aha meeshii xaabataako waa saddex boqol oo mitir oo isku weerah intaasaa ganjeelaya bir lagu xira waa la aamini waayo magaaladii kalaa ganjeelayaal iyo bere lagu xira war ilaahay baa idinku dhaarsheeyay noocaasna waxqabad baa niman la soo taagan haddana miidiyahan iska dhaadhicinaya soomaali dowlad jecel bay arkeen dayn baa nala ka cafiyey dayn baa kanala ku sameeyey musuq maasuq baana bixin war waxaad ogeydeen baarlamaanka federaalka ah tayo kasta halahaado laba kun iyo siddeed iyo tobankii waxay soo saareen afartan iyo laba milyan oo khasabada dowladda ka maqan bay soo saareen waad ogeydeen baarlamaanka meesha la marshiyey guddiga maaliyadda in la cirshay in la fariisiyey in guddoomiyihii la cirshay in ku-xigeenkii la cirshay in xubno badan laga saaray waad ogeydeen macnaheedu waxa wey maxaad noo sheegteen welina waa loo sacabtumahayaa taas waxaa ka sii daran hay-addii nabasugudda dal aan sirdoon lahayn gudo iyo dibad horumar lagama gaari karo sirdoonka indhaha la isugu qabta nin wariye ahoo kaamira istaag halkaan ii ilaali dadka iigu caburi dadka iigu di lacagta qadar soo qaado madaxweynihii hore dowladdii federaalka xasan sheekh maxamuud ayaa ku dul rukuucay ciidamadii kenya ee lagu laayay ceelcadde halka madaxweynaha xildhigaan joogana oo ubaxyo dul dhigay xabalwadareedyadii ciidamadii etoobiya lagu dilay dagaalkii ay soomaaliya la galeen kun sagaal boqol toddobaatan iyo toddobadii taas oo macnaheedu yahay inay muujinayaan in askartaasi halyeeyo ahaayeen kuwii soomaaliduna aanay waxba ahayn munaasabad lagu soo xerayey fatrada labaad ee macadka tawxiid ayaa lagu qabtay walaayada jubbooyinka halkaa oo laga sameeyey bandhig aqoonaad xiise badan sida warbixinta warkan uu ku eegayo waryaheena maxamed ciise بسم الله مستعينا راد به مدابرا معينا والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا waxay ahayd xaflad weyn oo si heer sare ah loo soo agaasimay oo ka dhacday deegaanka fargurow oo ka mid ah deegaanada hoostaga degmada jilib ee wilaayada jubbooyinka munaasabadda oo gebagaba u ahayd macadka tawxiid oo ay wax ku bartaan ku dhowaad afar boqol oo arday oo isugu jira wiilal iyo gabdho ayaa waxaa ka soo qayb galay waaliga jubbooyinka culamaa udiin odayaal dhaqan waalidiin iyo marti sharaf kale ugu horeyn ardayda macadka tawxiid ayaa goobta ka sameeyey bandhig cilmiyeed aad u sareeya السلام عليكم يا أخي وعليكم السلام أخو الكريم ماذا تريد في هذا اللقاء أريد أن أسألك أسئلة تفضل سلني ما تريد ما هو الطهارة الطهارة هي رفع الحدث وإزالة النجاسة اذكر وسائل الطهارة وسائل الطهارة أربعة وهي الماء التراب الذبل الحجر أو ما يقوم مقامه ما هو الوضوء الوضوء هو الطهارة مائية لأعضاء مخصوصة معنية هل لي أن أسألك تفضل سلمي ما بدا لك كم فروض الوضوء فروض الوضوء ستة وهي النية غسل الوجه غسل اليدين مع المرفقين مسح جميع الرأس غسل الرجلين مع الكعبين الترتيب الموالاة من سيدنا محمد هو رسول الله إلى الناس كافة وآخر الأنبياء وإمام الرسل بماذا جاء به؟
جاء بالدين الإسلامي الذي لا يقبل الله يوم القيامة دينا غيره من أي قبيلة أبوى وهو من نصر سادات القريش أشرف قبيلة في مكة المكرمة بمن يتصل نسبه ويتصل نسبه بإسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام intaasi kadib maamulaha macadka tawxiid ayaa ka waramay duruustii ay ardaydu baranayeen madarasadan isan aragaasan kitaabo iyo laka barade kitaabada laka baradaw wilaayada iyo ninshaanti kow mayka ayee qur'aanka iyo culuntiisii iyo kowka eye marka oo madrasada waxyaalaha laka baradaw may lamaka eye madrasada waxyaalaha laka baradaw tawxiidka lamaka eye madrasada oo ka bahaayan oo duruus ahaan ka bahaw saddex may ka eye madrasada waxyaalaha aan ka bahaw fiqiga ka mid eh marka fiqiga ka mid eh kitaabada fiqiga sida fiqiyo fiqi shaaficiya oo kale iyo kitaabka usuululfiqi marka walaalayaal may ka mid ata kitaabka barashadiisa ahaadiista iyo ka mid ato madrasada ka bahaase marka ahaadiistaas sida oo mi'atu xadiid iyo arbaciina nabawi marka walaalayaal kitaabada madrasada ka bahaayan may kale ka mid ate kitaabka asiira siirada nabiga sala allahu alayhi wasalam iyo ka mid ata oo madrasada ka bahaase marka walaalayaal kitaabadaas alxamdu lilah ilaahay subxaanahu wa tacaala ka mahadsanya uma wilaayada iyo ka mahadsanta kitaabada iyo nisiyohayd sheekh maxamed balle oo ka mid ahaa culimmadii ka qayb galay xafladda ayaa si gaar ah ula dardaarmay ardayda dhallinyaray waxaan idin leeyahay waxaad ka soo baxdeen waa machadu tawxiid waxaan la doonayaa tawxiidka inaad faafisaan waxaan la doonayaa diinka ilaahay inaad barataan waxaan la doonayaa inaad wawaalidkiin gargaartaan waxaa la doonayaa macallimiintiinna inaad ka amar qaadataan waxaa la doonayaa gosha gosha oo dhan dacwada inaad gaarsiisaan oo nadaafadda bartaan oo tawxiidka bartaan oo tahaarada bartaan oo musqulaha bartaan oo cisalaada bartaan oo soonka bartaan niman raga aan noqotaan gabdhuhuna sidoo kale haweenka waxa weeye gogasha iyo nifaaska iyo dhiigga iyo aadaabta iyo weelxalidda inay baraan baa la doonaya hawl badan baa idiin taalla ha noqonnina kuwa waxa weeyaan geedaha cambaha cambaha sugaca soo dhacaya sugaya ha noqonina waxaad noqotaan kuwa diinka ilaahay gargaaray oo magaalada ka saaraya jahriga waxa weeye ka faa'iidaysa gudoomiyaha odayaasha dhaqanka wilaayada jubbooyinka suldaan cabdiqani cabdulaahi maxamed ayaa isagana ka mid ahaa dadkii ka hadlay xafladda waxa uuna si gaar ah fariin ugu diray waalidiinta saaka halkan waxaa loo fadhiyaa munaasabad ardood maaragtayay reer faragurow oo boqolaal ah oo maaragtayay fununtii shareecada islaamka dusha ka akhrinaysa oo aad noo farax gelisay waxaan si gaara ula hadlayaani waalidiinta ilmahooda khayrkan iyo wanaaggan sabab ugu noqday xaqii ilmihiinna waad gudateen baa loodhan karaa qayb ka mida sii dadaala waalidiinta kale aan ilmahooda keenin hadday yihiin qabaa'ilka kale ee soomaaliyada faraha badan iyo hadday tahay faragurooda haddaan joogno carruur kale ayaa meelaha taagtaagan waa weli qulqulaya khayrkan iyo diintan iyo wanaaggani nin walba intuu maaragtaa ilaahay ka waafajiyo ee uu dadaalo ayuu ka darsanaya webigan inaag maraya nin booyad ka dhaansada iyo nin foosta ka darsada iyo nin saddex la darsada iyo nin sacabkiisaba waa khayrkaas oo nin walba u maaragtay wanaaggaas waxaana muuqataa oo ilaahayna waafajiyey wiilashii yaryaraa ee axaadiista akhrinayay baa maarata ku muujiyee ugu dambayntii waxaa munaasabadda soo xidhay waaliga wilaayada islaamiga ee jubbooyinka sheekh maxamed abu cabdalla waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala sannado kadib in deegaanadan gosha ama deegaanadan webiga ku teedsan in dacwadoodu ay noqoto dacwo waxa weeyaan lagu wada farxo guri walba gasha dadkoo dhan ay isbeddelaan maadaama markii hore la odhan jiray dacwada waxa weeyaan deegaanada webiga hoos taga waxa weeyaan way liidataa maadaama la dhihi jiray waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala saddex sano kadib afar sano kadib shan sano kadib in la yidhaahdo meesha loo waxbarasho doonto meesha waxa weeyaan la rabo in ummadda waxa weeyaan xagga diinta loo raadsado inay noqoto deegaanadanba in deegaanadanba diinta loo soo raadsada ayaan ka rajaynaynaa insha allahu tacaala ilaahay aamaasheenna ha noo suurtageliyo waxaan markaan kula dardaarmayaa odayaasha dhaqanka deegaanadan dhallinyarada ganacsatada beeralayda dhammaan in xil la iska saaro sidii loo baran lahaa diinta ilaahay sidii waxa weeyaan loo koryeeli lahaa diinta ilaahay dhammaanteen waxa weeyaan waa inaan ku dadaalnaa tawxiidka macadkan waxaa loogu magacdaraya machadu tawxiid soo maaha waana shayga ugu horreeya qofka muslimka inuu barto ay waajibka ku tahay waa tawxiidka awalu waajibin cala alcabiidi macrifatu araxmaani bitawxiid ardad waa wada yaqaanaan hadday akhrinayeen addoommada ilaahay waxa ugu horreeya waajibka ku ah waa maxay macrifatu araxmaani bitawxiid qof kasta inuu tawxiidka barto laa ilaaha ila allah macnaheedu inuu barto shuruuddeeda inuu barto inuu barto wax walba oo burinaya laa ilaha illa allah inuu barto waa laga marmaan wilaayada jubbooyinka ayaa juhdi badan gelinaysa waxbarashada iyadoona ay si aad ah u kordheen xarumaha ay wax ku bartaan bulshada qeybaheeda kala duwan warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan iminkana waxaad ku soo dhowaataan xibinta ganacsiga waxaana soo jeedinaya waryaheenna maxamed cali aadan تجارتي منبعها كتابنا المحكم ضبطها دستورنا آياته تفصلي xubinta ganacsiga waxaan ku soo qaadan doonnaa sicirka suuqyada waaweyn ee dalka iyo sarifka lacagaha qalaad sidoo kale xubinteenna waxaad ku maqli doontaan warshad soo samaysa qalabka beeraha ee muqdisho oo sheegtay inay horumarisay tayadeeda iminkana waa sicirka suuqyada waaweyn ee dalka maanta waxaan idinkugu soo gudbin doonaa sicirkii ugu dambeeyey ee suuqa bakaaraha oo ah suuqa ugu weyn suuqyada soomaaliya saliid caddayda haddaan ku horreyno waxaa maanta jirigaankeedii la iibinayay koob iyo labaatan dollar iyo bar sokorta loorkeedii kontonka kiilo waa laba iyo labaatan dollar beriiska waxaa la iibinayay loorkiisii saddex iyo labaatan dollar halka burka loorkiisii uu suuqa bakaaraha ka yahay labaatan dollar baastada nooca loogu iibsiga badan yahay uguna fiican waxaa la iibinayay kartuunkeedii lix dollar makaroonida nooca yaryar kartuunkeedii waa lix dollar iyo bar baasta balbalaar oo iyaduna waddamo kala duwan laga keeno waxaa maanta kartuunkeedii la iibinayay lix dollar iyo bar timirta nooceeda v i b da loo yaqaan waxaa maanta kartuunkeedii la iibinayay toban dollar caanaha ankorka waaweyn waxaa kartuunkii la iibinayay boqol iyo kow dollar xelo waa siddeetan iyo saddex dollar halka bahjo uu kartuunkiisii suuqa bakaaraha ka jooga lixdan iyo siddeed dollar oomada haddaan eegno nuuceeda ugu wacan waa koob iyo toban dhibic laba dollar markaana haddaan u weecanno dhanka suuqa sarifka waxaa maanta halkii doolar lagu bedelayay shan iyo labaatan kun oo shilinka soomaaliga ah boqolka dollar waxaa lagu qabanayay laba milyan shan boqol iyo konton kun oo shilinka soomaaliga ah bixintuna waa laba milyan shan boqol iyo siddeetan kun oo shilinka soomaaliga ah
نبدأها على الإله الواحد muqdisho waxaa ka furan warshad samaysa qalabka beeralayda warshadan ayaa waxaa hal abuurkeeda lahaa injineer cabduqaadir cumar cabdulaahi wuxuu sheegay inay ku guulaysteen inay sameeyaan dhammaan qalabka beeraha xitaa qalab ee beeralayda danyarta ah uga maarmi karaan inay cagaf lacag badan ku soo kiraystaan sidoo kale wuxuu sheegay inay sameeyaan qalab kale oo cunto karin iyo baaskiilada ah waxaan dhihi lahaa beeralayda annagana si ay dhiirigelin noogu noqonaysaa inaan sii fikirno oo waxyaabo cusuba maaragta ayadana hawsha u sahlaya inaan soo saarno ayay nagu dhiirigelinaysaa markay naga iibsadaan wixii annaga aan soo saarnay oo lacag badanna maaha qofka ugu maskiinsan ayaa iibsan kara oo wax waddanka lagu sameeyo waaye laakiin aan hubinnay qualitigiisa iyo maaragtay annagana garanti aan ka bixinayna maaragtay marka beeraleydu waxaan dhihi lahaa inay isticmaalaan waxyaabahan oo beesiga ah intay waxyaabo waaweyn qarash badan ay bixin lahaayeen oo cagaf iyo waxaas ayay maaragta tabartooda aan ahayn ay ku mashquuli lahaayeen marka qalabkan inay iibsadaan beerta ay dhigtaan oo beertoodana si sahlan ay u tacbadaan taayaradan waxaan u samaynay maaragtay inaan aynaysan biraxan haddii lacalla dhulka u qoon yahay ama dhulka dhiiqadoo kaleeto uu si sahlan u socdo yaambooyinkan waxaa waaye adjustable waaye maaragtay marna boolashaanaad furaysaa haddaad doontid hoosa u dhigaysaa haddaad doontid kor u soo qaadaysaa muxuu ahaa waa shan yaambo markuu rabo inuu dhulka maaragtay oo carrada simo kale wuxuu isticmaalayaa kan intuu kan ka furo ayuu kan ku rakibaya baansiinka ilaa labaatan beri ayuu meesha kugu jiraya halka litir marka halkaa litir baansiinka markuu halkaa ka soo baxo halkaasaad qishidaysaa waxaa ku soo baxaya air keliya hawo baansiinka ma soo baxayo hawo keliya ku soo baxayso hawadaas haddii xitaa aad sii dayso waxaaba yaraata oo oo dhibaato ay keenayso malaha ma shidmayso sida gaaska caadiga ah oo kaleeta maaha gaaska caadiga markuu hawada ku baaho hawada dhan waa isla holcaysaa laakiin kan meesha uu ka soo baxayo keliya ayaa holcaysaa meel kale ma holcaysaa marka waa boqolkii boqol safetigiisa waan waan kaan fiirinay systemka waa system automatic ah compressorkaasi batterigu ku shaqaynaya waa d c waxaan kaloo samaynay mid aan idin tusi doono videogiisa oo gacanta aan ku tijaabinay airbampka oo baaskiilka lagu bambaysanayo dadka masaakiinta isticmaali kara kaasoo kale haddii ay dalka ku soo bataan warshadaha yaryar waxaa la aaminsan yahay inay daboolayaan in badan oo ka mid ah baahiyaha bulshada lagana maarmo alaabaha qarashka badan looga soo iibiyo dibadaha intaa ayaan ku soo gebagabaynaynaa xubinta ganacsiga wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh تجارتي منبعها كتابنا المحكم ضبطها دستورنا آياته تفصلي
diinta islaamka ayaa noqotay diinta ugu faafidda badan dalka ingiriiska tirakoob rasmiya oo laga sameeyey dalka ingiriiska ayaa waxaa lagu ogaaday in diinta islaamku tahay tan ugu faafidda badan marka la barbar dhigo diimaha kale wargeyska daily mail ee ka soo baxa waddankaas oo soo xiganaya xafiiska dowladda u qaabilsan tirakoobka ayaa sheegay in markii ugu horreysay taariikhda ay tirada muslimiintu saddex milyan kor u dhaaftay tirada muslimiinta ah ayaa lagu sheegay inay kor uga kacday saddex milyan sagaashan iyo laba kun oo qof tan oo muujinaysa sida xawaaraha sare leh ee diinta islaamka ugu fidayso waddankaas warbixinta ayaa lagu sheegay in tusaalaha faafinta diinta islaamka sidoo kalena laga dheehan karo tirakoobkii la sameeyey sanadkii laba kun toban iyo kowdii iyo sanadkii laba kun toban iyo lixda kaas oo ah boqolkiiba saddex guddiga qiimaynta tirakoobka ayaa ka markhaati kacay intani muujinayso inuu hoos u dhac weyn soo wajahay dadka haysta diinta kirishtaanka oo ah dadka asal ahaan ugu badan ee waddanka u degan sannadkii laba kun kow iyo tobankii waxay tirada dadka kirishtaanka ahayd soddon iyo saddex dhibic laba milyuun halka sannadkii laba kun lix iyo tobankii ay tiradu noqotay soddon iyo laba milyuun toddoba boqol oo qof tan oo ah hoos u dhac weyn diinta islaamku waxay noqotay midda ugu faafidda badan gudaha dalka ingiriiska warkii aad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal xilligaa waa naga intaa